kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan mamnuucay in magaalada muqdisho lagu dhex qaato hubka culculus gaadiidka dagaalka iyo qoryaha laga dul fuulo kuwaasoo inta badan ay isticmaalaan siyaasiyiinta madaxda dowladda iyo saraakiisha ciidamada xasan sheekh ayaa hadal uu ka jeediyey masjid ku yaala madaxtooyada ku sheegay in ciddii amarkaasi jebisa lala xisaabtami doono isagoo dhinaca kalena soo jeediyey in askarta joogta baraha koontaroolada ay hubiyaan mas-uuliyiinta la socota baabuurta ay fasaxayaan
xukuumaddu qaraar waxay gaartay beledka hubka lagu dhex wata in la xakameeyo amni darada aragtida ka mid ah qofku intuu arkaayo baabuur dhashiika ah oo labaad toban wiil saaran tahay oo qorigii dhishikasaa loogu dhegan yahay oo waddada marka mukarama dhax cararaayo qofna laguma qanci karo magaaladan ammaan waayo qoriga dhishikaa marka muxuu ku taraa baabuurkaada qaraxa lagu dhejinaya minaa qoriga dhishika kaa celinaya ama qoriga dabamishaarka ah ama basuuka ah oo wiilkaas aad usoo xambaarso nin bastoolad watoo dhuudhuumanayo gaatamayo miyaa muxuu ahaaye yaa yaa iyo qoriga dhishikaa kaa celinaya xaraagaan u siidanaayo amni uma sidano waa mamnuuc ninka mas-uulka ah ee jeegboyntiga inta soo istaago yaa ku jira baabuurkan fur la yidhaaha diida na asaa ka mas-uula waa lala dagaalama ha ogaado amar cad ayaa la siiya askarta jeegboynti la mari kara ma jiro ilaa baabuurkaas maraayo la fiiriyo la arko cidda ku jirta iyo waxa u sidan wasiir ha ku jiro wasiir ku-xigeen ha ku jiro wasiir dawla ha ku jiro janan ha ku jiro maxaan ku cid muwaadin caadi ha ku jiro waa la fiirinaa baabuurka maxaa ku jira lanna cadowga wuu isku soo keen ekeysiinaya mar ma aha laba ma aha saddex maaha afar maaha intuu isku soo keen ekeysiiyey ee uu dhibaato xoogla dadka u geeyey iskuma ekaa karna annagii cadowga ha noo ekaado asoo dhar cadcad wato oo baabuur caadi ah wato baabuurkiisa inta la fiiriyo inta inta laga fiiriyo hadduu wax naga hadlayn kara bal ha naga hadlayn waa mamnuuc baabuur cabdibilaa oo hubaysan oo magaalada maraayo
amarka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya iyadoo warbaahinta dowladda federaalka ay toddobaadkan qortay in wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah al-shabaab uu ka bilowday gobolka hiiraan ee maamul goboleedka hirshabeelle islamarkaana ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay la wareegeen deegaano hor leh oo ay ka mid tahay degmada galcad ee gobolka galgaduud wejiga labaad ee dagaalada ka dhanka ah al-shabaab ayaa la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan ciidamada dowladda iyo kuwo ka kala socda dalalka jabuuti kenya iyo ethoobiya haddaba amarka madaxweynaha ee ah inuu mamnuucay in magaalada muqdisho lagu dhex qaato hubka iyo gaadiidka dagaalka muxuu ku soo kordhin karaa amniga caasimadda ayaan weydiiyey axmed kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga ee soomaaliya kuna sugan magaalada new york ee dalkan maraykanka
runtii waxyaalaha ay kusoo kordhin kartana waxay tahay in ay yaraato xalqalgelintii bulshada oo dadka maskaxda markay arkaan ciidamada xooga ku socda iyo ciidamada hubaysana magaalada dhex jooga iyo in ay in ay khalqal iyo dhibaata ay ka dhici jirtay weliba ay u fududaa jirtay in ay al-shabaabku ay iska weeraraan ama ciidan aan shaqadii ku jirin magaalada iska socdo marka waxaan isleeyahay bilicdii iyo amnigii intaba way way ka saacidaysaa magaalada muqdisho waxaana la kala saari karaa markaas ciidamada shaqada ku jira iyo kuwa aan ku jirin marka waxaan is leenahay waa waa amar dadka soomaaliyeed ay soo wada dhaweynayaan amniga caasimadda iyo degenaanshaha caasimadda magaalada muqdishona wax weyn ka tari kara
maxaa xilligan kusoo beegay ee qayladhaanta ka dhanka ah hubka ama amarka madaxweynaha uu ku mamnuucay in hubka culculus lagu dhex qaato magaalada muqdisho
madaxweynuhu waa waaqici waa madaxweyne runtii bulshada ka dhex yimid dareenkiisii oo oo ku cabiraya markii uu ama shacabka ama magaalada muqdisho dhex joogay ciidan waddada makaal mukaraba waa taqaanaa ciidanku caayar uma socdaan xataa laynka ay raacayaan ma ixtiraamaan sharciga bataatillihii dadkii shacabka dhex maraya ayay xoog ku socdaan khalqal iyo cabsiyana bulshadii ku abuurayaan madaxweynuhu marka waxaa moodaa inuu dhisayo aaminaada bulshadu ay ku qabto dawladda iyo amniga inuu dhisayo sawirka magaalada muqdisho iyo in dadkii ay noqdaan dad shacab oo shaqaysanaya iyo dad amnigii sugaya laakiin aysan noqonin in xildhibaanada iyo madaxdu iyo askartuba inay ku xaroogoodaan qoriga magaalada magaalada dhexdeeda taasoo runtii sawir xunna u ah caasimadana u ah dowladda soomaaliyana u ah marka tillaabo ay dowladda soomaaliya hore u qaaday oo looga mahad celiyo madaxweynaha ayay ila tahay aniga ahaantay
dadka hubka iyo gaadiidka dagaalka ku dhex qaata ee caasimada waxaa ku jira wasiirada mas-uuliyiinta dowladda saraakiisha iyo xildhibaanada marka haddii laga dhigo ilaalada badan ee ay wataan yaa damaanad qaadaya amnigooda maadaama ay bartilmaameed u noqon karaan kooxda shabaab sida guud dowladda soomaaliya waxay protectionka ama xildhibaanka ama shacabka runti run guud ahaantood waxaa ka saaran waajibaad inay amnigooda sugaan magaalada muqdishona hadda frontline ma aha oo al-shabaab tignika magaalada ku maraya oo tignika raba in looga hortago ma joogto marka in la dhaqan geliya waa challenge waa wakti u baahan tahay ha yeeshe waxaan isleeyahay inay raaci doonaan protectionna way helayaan sababtoo ah meelaha ay degan yihiinna waa meelo amnigooda aada loo sugay sidoo kaleetana bullet proof iyo gaariyaal ay haystaan kii aan haysanna waxa u baahan yahay waa laba askari iyo saddex askari protectionka guudna waxaaba siiyey dowladda soomaaliya mas-uuliyiinka ah inay amniga xildhibaanada iyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo shacabka
kaasi waxa uu ahaa axmed kaboole oo isagoo ku sugan magaalada new york ee dalkan maraykanka qadka telefoonka iigu waramayey ugu dambeyntiina qaramada midoobe ayaa todobaadkan sheegtay in soomaaliya ay sanadkii laba kun iyo labaiy labaatanka walxaha qarxa sababeen dhimashada kun iyo laba boqol oo qof oo soomaali ah hadalkan ayaa ka soo baxay iyadoo toddobaadkan dunida laga xuseeyo maalinta caalamiga ah ee wacyigelinta wax ka qabashada miinooyinka qaramada midoobe ayaa sheegtay inay ka go-an tahay inay soomaaliya ka taageerto dadaalada lagu ciribtirayo khataraha haraadiga walxaha qarxa sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska soomaaliya ee ururkaasi ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya anita kiki gabeho ayaa sheegtay in marka la eego tirada dadka ku waxyeelooba baaxadda culayska dhaqaale iyo khasaaraha ay dadka soomaaliyeed kala kulmaan khataraha walxaha qarxa ay yihiin wax aad u sarreeya oo aan la xamili karin soomaaliya ayaa safka hore kaga jirta waddamada ay colaadaha ragaadiyeen ee dadkooda ay dhibaatada ugu badan kala kulmaan weerarada qaraxyada ee isugu jira miimooyinka dhulka lagu aaso haraadiga jumciyada madaaficda aan weli qarxin iyo kuwa ismiidaaminta guud ahaanba dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka warhageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo